munaasabad ay ku qalinjibinayaan arday dhammaysatay dugsiga hoose dhexe iyo qur-aanka kariimka kana aflaxay akademiyadda iimaan ayaa lagu qabtay magaalada muqdisho waxaa ka qayb galay munaasabadda maamulka macadka waalidiin macalimiin ardayda qalinjibisay marti sharaf kale axmed bare raagi maamulaha akademiyadda iimaan ayaa ka waramaya ardayda qalinjibisay labadaas qaybood ay ardaydu ka qalinjibinayaan waana dufcaddii tobanaad sidoo kale akademiyaddu waxaa saaxada ku jiri oo xafladda aan nala soo xaadirin oo wakhtigaas u saamixin ardada dugsiga dhexe dhammeeyey xafladdii xoogaa yara dib dhacda darteed ardada dugsiga dhexe dhammeeyen sidoo kale waxay ka mid yihiin ardada sidii sanadlaha ugu qalinjibiya akademiyadda iimaan marka si guud akademiyaddu waxay ka kooban tahay qaybta qur-aanka kariimka ardada dhammaysay qaybta ardada hingaadda dhammaysay qaybta ardada dhammaysay dugsiga hoose dhexe islamarkaana ku soo baasay imtixaankii qaranka ee soo galay qaar ka mid marad sharaftii kasoo qayb gashay munaasabadda ayaa ardayda kula dardaarmay inay ku dadaalaan waxbarashada maanta xafladdan idinkaa iskale waa maalintiina waxaan ku faraxsanahay guusha maanta aa gaarteen waxaan rajaynayaa idinka iyo waalidiintiinaba iyo maamulka iskuulka maamulka xalaalada inaad gaartaan guulo kale oo fara badan mar saddexaad iyo mar afaraad waxaa idin leeyahay guulaysta waxaan leenahay farxaddaas waan idinla wadaagaynaa waan idinkugu hambalyaynaynaa sanad walba sanadka ka dambeeyo in quruxdan iyo horumarkan aad noo soo bandhigtaan maadaama sanadkii tobanaad aan maanta idinla joogno oo xafladdan quruxda badanna aad noo soo bandhigteen waxaan ku faraxsannaha si guud iyo si gaar ahaaneedba dufcaddan ayaa dufcaddii tobanaad ee ka qalin jibiso akademiyadda iimaan ee magaalada muqdisho tan iyo markii la aasaasay